dilkan wuxuu ka dhacay xarunta soomaalida ay u badan yihiin ee weston iyo lawrence wiil dhalinyaro ah ee la yidhaahdo yuusuf xasan tifow ayaa lagu dilay marka wiilka waxaa dila laleeyahay wiil kale oo isagana dhalinyaro kale ah oo da-diisa afar iyo toban jir ahayd midkan la dilay da-diisa maxaa lagu qiyaasay muskulow kaas waa lix iyo toban jir waa nin dhalinyaro oo magaalada aada looga yaqaana dhalinyaradan isboortiga ah wiil aada u fiicnaa runtii oo dadka o dhan ay ka wada naxeen marka waa wax qaracan ay noqotay waxaad ii sheegtay wiilka la dilay inuu lix iyo toban jir ahaa kan dilana uu afar iyo toban jir ahaa aad iyo aad maxaa ka dhexeeya isleedahay afar iyo toban jirkaas iyo lix iyo toban jirkaas boliiskuma sheegeen horta waxa waaye runtii sida ciyaalka magaaladan a aragtay waxay tahay waxaa acceska waxaa iska sahlanaaday bistoolooyinka ama qoryahan waxyaabahaasa toyskii oo kale ciyaalkii gacantooda kusoo wada dhacay oo meel ay kasoo galeen ilaa hadda booliska ay la yaaban yihiin laftirkooda marka hubkii ayaa wuxuu u imaanayaa si aan xad ahayn marka hubkaas xaddhaafka ah oo ciyaalkii waxa waaye qarash ah waxba ahayn ku iibsan karaan ayaa waxa waaye awood raadin iyo waxaway meeshii dhalinyarada ay ama isfeeri jireen ama ay mataqaanaa midiyar iyo waxyaaba yaryar ay ku dagaalami jireen ayaa hadda waxay noqotay haddii laisku caroodaba inay hubkaas oo haystaan ay isu isticmaalaan marka waxaa garan karta afar toban jir maanta bistoolo ku haysta magaalada toronto oo waddan horumaray ah wax la qiyaasi kara inaysan ahayn musukulow dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa magaalada toronto waxay noqotay kawaankii lagu dilayey ama ee dil hore loogu geystay magaalada toronto waan garanayaa waa magaalo aan lafteeda deganaa jiray waddo kasta iyo luuq kasta baabuur boliisa kaaga hor imaanayo marka boliisku maxay wax uga qaban laayihiin hubkan aad sheegaysa faraha badan iyo dhalinyaradan maaragtay sidaas isu leynaysa horta runtii waxa waaye laga soo bilaabo labada kun iyo shantii dhalinyaro waxaa lagu dilay aan marnaba qiyaasayn waddankan guud ahaan canada ma ma dhihi karo toronto keliya ama westiga ama eastiga ama meesha doonta ahaato magaalooyinka edmonton calgary waxaa lagu dilay dhalinyaro kor u dhaaftay ilaa iyo shan iyo konton dhalinyaro ah ma fahmaysaa laga soo bilaabo labadii kun iyo shanta marka runtii horta waa waxyaabahan kuu sheego hubka xadhaafka ah ee aan controolkiisa marnaba la xadidi karin ayaa faraha ka batay oo soo galay marka dhalinyaradiina runtii markii ay da-dan soo gaareen community walba waxa soomaalida markay magaaladan soo galaayeen dad iska qaxootiya oo waxay ahayn noloshii iyo waxyaaba badan istragal kale ugu jiray waalidiintii iyo waxyaaba badan runtii ma aysan ka fikirin dhibaatada mustaqbalka ku imaan karta ciyaalkoodii marka adiga laba kuleeba ciyaalkii waxaa dhacday inay mataqaanaa dadkii waddankan ku noolaa isaga milmeen oo ay ka mid noqdeen mataqaanaa dadkii businessyada kala duwanaa ama muqaadaraad ama waxay doonta halagu ha lagu sheegay ay ka qayb galeen marka laakiin waxaa garan kartaa ama la yaab leh lix iyo toban jir iyo afar iyo toban jir runtii marka waxaa garan kartaa in ganacsi weyn hub xataa magaalada uu ka soco sida hadda waxaway wararka aan u helayno booliiska wallaahi runtii hadday wax ka qaban kari lahaayeen waa ka qaban lahaayeen laakiin wixii waxa waaye suspect iyo waxyaabaa la yiri iyo waxaas booliska badanaa kuma shaqeeyaan runtii laakiin sida hadda ay leeyihin innagana waxaan maqalnay inaan ku canaanana mar walbo inay waa ku daba jirnaa waa baarnaa waxyaaba noocaasi la yidhaahdaan ma jiraa xiriir iyo iskaashi ka dhexeeya dadka soomaalida ee halkaas ku dhaqan jaaliyada ay ku leeyihiin magaalada toronto iyo booliiska wallaa xiriir aada u fiican ayaa ka dhexeeya oo hadda runtii booliska soomaalida markii dalkan timid booliska cabsi badan ayay ka qabtay booliska waxay ku dadaaleen inay xiriir la sameeyaan soomaalida oo ay wada shaqeyn iyo waxyaaba noocaas iyo dad u gaar ah aynay u abuuraan oo la shaqeeya laakiin runtii ilaa iyo hadda waxa waaye shaqadii sidii la rabay ilaa hadda dadkii waxa waaye waxay leeyihiin kuma qanacsanin shaqada naga dhexaysa oo ilaa hadda intaasoo boqolaal kun oo soomaaliya meelay ku nooshahay oo aan hal boolis aan lahayn waa wax runtii lala yaaba booliska laftirkooda waxaa lagu canaantaa waay aad shaqaale soomaaliyeed oo boolisa oo dadkii afkooda fahmaya dhaqankooda fahmaya aad u qoran weyseen hub fara badan ayaad ii sheegtay magaalada toronto in uu aada ugu soo qulqulay oo dhalinyada soomaalidaana ay si fudud u helaan marka haddana waxaaba arrintu ay maraysaa wiilkaaga markuu albaabka ku soo garaaco inaad tidhaahdo aabe aan ku fatash intaa guriga soo gelin marka arrintan hadday sii socoto maxaa ay dadka soomaalida ah ay kala sii kulmi karaan maxaase looga hortegi karaa runtii waxaa dhacday horta hubkaasaan kugu soo laabtay waxaa dhacday in bishii hadda meey ahayd in booliska ay xaafadaha soomaalida ay u badan yihiin ee digson la yidhahdo inay waxaway weeraro kusoo qaadeen oo iyagoo gaaraya laba boqol oo askar inay xaafadaas weerar kusoo qaadeen oo ay leeyihiin waxaan baaraynaa hub iyo daroogo iyo lacago fara badan ee meesha naloogu soo tilmaamay marka runtii horta hubkii ay sheegteen oo waa ka helnay in leeyihiin waa dhowr iyo soddon qori sida ay sheegeen ma fahmaysaa inay xaafadaas ka heleen ay soomaalida degan tahay inkastoo aanan kulligood ay soomaali wada lahayn sida ay caddeeyeen laakiin waa wax lala yaaba xaafado ama dad mataqaanaa guryo degaan u ah sariiraha hoostooda ay intaasoo qoriyo laga helayo laftirkooda waa wax la yaab leh yaa hubka u keena marka soomaalida hubkan wallahi wadamada north america runtii waa la socotaa waxa waaye ganka gur walbuu yaalaa waa wadan free ah oo qoryaha waa lasoo iibsan karaa haddaadan adiga criminal record iyo dhibaato kale aadan lahayn marka hubkii wuxuu noqday in mataqaanaa siyaabo badan lagu soo kala iibsada gacamo badan uu soo marmaray uu markaa kadib dadkii soomaalida gacantooda uu soo galo